horta guud ahaan xaaladu magaaladu waa iska nabad oo wax dhibaata oo weynama jiraan hase yeeshee waxa weeya culayska noogu daray waxa weeye jaanka qooriga ahaa oo markii hore shuurada ahay doonyuhu geli jireen ayaa wuxuu ku faruurmay magaalada waa isku dayna inaanu qaqabano oo waxa weeya wuxuu noqday wax naga tan badan annaga oo qalab iyo xoog iyo dhaqaale u baahan waa gartay marka maxaa dhibaato marka oo ka dhashay waxaa dhibaato ka dhashay magaaladii baa nus tegaba guryihii buu qaatay magaalada u dhowaa oo dhan markaasuu saa u soo dhacay oo biyii intay soo dhacay magaaladii soo galeen oo intii xaggaa qoorigaa raacay oo dhan waa laga soo guuray khasaare intee laeg buu marka guryaha soo gaarsiiyey wallaahi horta dad nafsi kuma dhiman laakiin hantidana waa lagala baxay laakiin guryihii buu dumiyey inta u badnaa carshaan iyo daaro iyo ba suximadayna waa qaatay meesha oolaa oo waxa weye hadii ilaah kuu reeya iska qarbadnaayo laga maqnaa waa garta marka dad badanoo waxaa ku dhegaysanaya oo qaarkood aan xeebta iyo aqoon aan u lahayn marka arrintan iyada sida ay ku bilaabatay iyo maxaa sawir guudaad naga siin kartaa iyo haddii dhacdooyin hore oo sidan oo kale ay dhici jireen
horta hadda ka hor sodonguuro ka hor waa dhacday waxa weeye sideedaba magaaladu waxay ku taal xeeb
haye
waxaa ka go-an laag koori la yidhaahdo oo waxa weeye haddii la kuu run yahay oo badweynta ka soo go- xagga magaalada usoo leexda waa gas
koorigaasi waa lagu ladnaa oo kalluunkaa laga jilaabtaa doonyahaa la gashadaa waxa weeye waa waa deked camal rabaaniya waa gas
kaa ayaa marka magaaladu waa ciida soo gurantay ma garatay waa gas waxay ku soo faruurtay dhinacii magaalada ahaa
badii baa soo samaysay dhaqaaq haa badi baa dhaqaaq soo samaysatay oo waxay soo ku soo faruurantay dhinacii waxa weeye haddii la kuriya magaalada ahaa xaafadii xigay oo dhan goosatay
waa gas
xagga kalena bacaad baa ka saar marku bacaadka ma celin karo haddii bay soo soo soo soo gashay
waa gartay marka guryahan ma guryaha dhinaca badda u dhowaa mise ee magaalada guud ahaanteed ayay soo gaareen sawir ahaan inaan kuusoo tuura waa fiicaan lahay waa horta waa qeybta xigtay xagga xeebta qooriga xigtay ma garan waa gas
hadduu marka soo dhaafo way socotaa oo war walba waa soo gurmaysaa oo dhinaci kale ilay mar hadday soo faruuratay oo guryaha qaaday suxmadii halkaa oo laa qaatay way celin karaa ma jiraan waa soconaysaa way iska soo durduraysaa waa gas
marka sidaas ayay kusoo socota
waa gartay marka gudoomiye waxaad iga warantaa marka hadda maxaa dadkii loo qabtay marka dadkii guryahaasi deganaa iyaguna xaggee ku dambeeyeen waxbaanu u qabanay waa gurmanay guryo kaleeto oogada baanu siinay alaabti waa usoo guray intoodii badnayd wax buuran kalama tegay alaabti laakiin guryihii baa qiilay dadkoodii bay ku dhex jiraan oo haddee magaaladu waxa dad meel ka yihiin baa culays bayse waxay ku hayaaneen dadkii kaleeto oo meel gaara uma dhisin laakiin guryo fadnaanaayo laga maqnaa iyo qolyo dulsaara iyo waxaasaanu ka dhignay waa gartay markii hore ma waxay heleen wax wacyigelin ama digniino hore oo loo siiyey miyaa jirtay maya waa u muuqataa de w wax hal jid soo jiitama waxuu soo jiitamayo waa soo gurmaysaa la arkayaayo laga soo cararay waa la arkaayo habeen qura ma soo gudin waa gartay marka waa la arkayo waaba la isku dayay inaanu dhinaca kale ka fururo dad badan baanu kicinayo waxa weye fuustooyin baanu gelinayo waa jeexnayo waxa weye sixibadaanu qaadanay garkoo ku tagnayo waaba isku daynay inaanu markii horumarba markuu ka horreeyo wax ka qabano laakiin waa naga tabbadantay oo waa isa soo waa siidaysaba gar waa gartay iminka marka xaaladii sidee tahay marka biyihii miyay laabteen mise weli maya maya wax laabanayaba inay soo soo soo fogaadaan meesha oo kasoo durtaanayn maya wax noqoshaahi ma jirto haddii aan dhinaca kaleeto laga gelin waxa weye katarabiillo oo qalab la geyin oo dhinaca kale laga faruurin inay soo socoto maya rajaba lagama qabo inay noqoto
waa gartay marka dhanka kalluumaysiga oo kale maxay saameyn arrintan iyada ku keentay waxba kuma yeelanayso oo badweynta ma khulxayso waa laag waxa kanu magaalada dhabarkeeda kusoo wareegaya ma garatan waa qoori kalluumaysiga shishe oo badda waa la aadayaayo waxba dhiba uma geysanayso waa gartay marka in laga gooyo magaalada oo la jeexo waa iyada hore dawladu jira marmar buu sidaa u faruurmi jiray marka waxaa laga goyn jiray dhinacaas shishe baa laga faruuri jiray markaasuu xaggaa xoog uu noqon jiray biyuhu markaasuu wado kale samaysan jiray
waa gartay oo dadka kaga darmi jireen ah.
waa gartay dhan kale abaar daran baa jirtay oo meelaha qaar eh, ku dhufatay marka eh, xaaladda abaarta ka waran ilaa iyo hadda maxaa dhankiina isbedel aad dareemaysaan xaaladda abaartu niyahow haddii ilaaha waxa ka qabtaa laga sheegtaa qaybo yar maahe inta badan oo xeebaha roobku waa ka dahay laakiin dhinacii baadiyaha ayaa oon ka jira oo waxa weeye aan roob ka dayn ka kaleetoo noogu darana waxay tahay oo aan lala ogeyni meesha soomaaliya abaar baahsan baa ka dhacday mar baa xoogaa meesha ku yaaceen roobihii marka ummadii xaggaa jirtay baa ku soo rogantay oo waxa weeye haddii la kuu ron yahay ma soo gashay marka dadkii baa ka batay hadday xoogaa ku dacday oo isku soo dhacay oo aan tabar iyo waxba booran haysan waana la soo dhaweeyey wixii taala waa lala qabsan lala qaban karay waa lala qabtay marka roobka meesha xoogaada ka dhacay iyo ummadda kusoo rogantay baa kala tan badan dhinaca kaleeto qaybihii kaleetona waxa weeyaan kama badihin oo biyadhaan bayba sida hursale iyo xamisjee iyo iyagu waxba ma kuma dhicin oo biyadhaan bay u baahan yihiin oo waxaa looga qaadaa magaalooyinka hal wadiyo biyaa looga dhaashay waxaanu fariin u diraynaa dowladda puntland iyo hay-adaha caalamka iyo muslimka soomaaliyeed ee waxtarka ahba in arrinta haddana haysataa ay naga ka badan tahay wixii nalala qaban karo nalala qabto nalala soo xiriiro